سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم darsigeennan waa darsigii sideedaad ee ka mid ahaa suuratu albaqara darsigan waxa uu ka bilaabmayaa aayadda toddobi iyo afartanaad ee suuratu albaqara aayaadkan darsigeenna waxauu ilaahay subxaanahu wa tacaala ku xasuusinayaa mu'miniinta nicmooyinkii faraha badnaa ee ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku galladaystay nimankii bani israa'iil ahaa yahuud iyo nasaara ilaahay subxaanahu wa tacaala iyagoo xasuusin inagana wuu ina xasuusinayaa iyagoo xasuusinayaa wuxuu leeyahy rabbi subxaanahu wa tacaala bani israa'iil ilaahay waa kii waxaanoo nicmo ah idiin soo galay ee maadintaad rabbi ka baqdaan ood weynaysaan aad u cibaadaysataan ood u taacaysataan maad nebi maxamed rumaysaan ood qirtaan ood raacdaan ilaahay inagu inagula hadlayaa wuxuu leeyahy waxaasoo nicmo iyo gallad iyo barwaaqo ah waxaan u galay bani israa'iil oon ugu nicmeeyey ilaahay subxaanahu wa tacala wuxuu leeyahy nicamkaas markii ay ku shukri niqi waayeen ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka madoobeeyey maxaale asalka nicmadu waa inuu addoonka mu'minkii uu ku shukri naqo hadduu addoonku nicmada ku shukri naqo ilaahay wuxuu siiye laba ballanqaadoo waaweyn waa marka koowaad ilahay wuxuu hi haddaad ku shukri naqdaan intaan idin siiyey waan idiin beerin waan idin kordhin intaanaan ku siiyey ayaad igu mahadin igu weynayn anna waaban kuu kordhin buu ku leeyahy rabbi subxaanahu wa tacaala tan labaad ilaahay subxaanahu wa tacala wuxuu leey maa yafcal allahu bicadaabikum ilaahay cadaabkiina waxbaba ka dhigi maayo idinbaba naari maayo goorma haddaad ilaahay rumaysaan nicmooyinkiisana ku shukri naqdaan ilaahay naaristiina muxuu ka dhigi buuli rabbi subxaanah wa tacaala idinba naari maayo idin cadaabi maayo haddii ilaahay nicmadiisa aad ugu shukri naqdaan haddii rabbi subxaanahu wa tacaala aad rumaysaan haddaba aayaadkani waxay weli taxayaan nicmooyinkii bani israa'iil nicmooyinkan ilaahay ugu nicmeeyey bani israa'iil aayaadkan taxi doonayno arkayno sidii ay u kala horreeyeen aayaadku uma taxayaan laakiin ilaahay inay nicmo ahayd oo uu ugu nicmeeyey unbu ilaahay subxaanah wa tacaala ina tusinayaa marka aayaadka isku keen fasiri doonaan arki doonaan qaala tacaala rabbi subxaanah wa tacaala wuxuu leeyihi yaa bani israa'iila carruurtii nebi yacquubow udkuruu xusa nicmatiya nicmadayda xusa allatii nicmadii bal xasuusta ancamtu calaykum aan idinku nicmeeyey wa annii anigu fadaltukum waxaan idinka saramariyey oon wax walba idiin dheeraysiiyey cala alcaalamiina uunka uunka iyo khalqiga ayaan idinka fadilay yaa bani israa'iil carruurtii nebi yacquubow udkuruu xusa nicmatiya nicmadayda allatii galladii iyo barwaaqadii iyo nicmadii ancamtu calaykum aan idinku nicmeeyaan idinku galladaystay wa annii anigu fadaltukum waxaan idinka saramariyey aan idinka fadilay cala alcaalamiina uunka oo dhan baan idinka fadilay khalqigaan idinka fadilay buli rabbi subxaanah wa tacaala oo waxaan idin siiyey wax fara badan oonan siin baan siiye uli rabbi subxaana wa tacala ayaan idin siiyey rabbi wuxuu leey wattaquu ka baqa dadow wattaquu ka baqa yowman maalin ka baqa wattaquu ka gaashaamaysta iska ilaaliya ka digtoonaada yowman maalin laa tajsi aanay deeqayn nafsun nafna can nafsin naf kale shay an waxba aanay ka deeqayn waxba aanay u tarayn walaa yuqbalu aan la aqbalayn minhaa nafna shafaacatun erge aan laga aqbalayn walaa yu'khadu aan la qaadayn minhaa nafna cadlun furasho adduun iyo maal ay isku furato aan laga aqbalayn buli rabbi subxaanahu wa tacaala walaa hum aanay ahayna yunsaruun kuwa loo hiilinayo loo gargaaraya buli rabbi subxaanahu wa tacaala aayaddan ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu tilmaamayaa maalinta qiyaamo siday tahay waa maalin aan adduunyadan la mid ahayn waa maalin ka duwan adduunyadan waa maalin wixii adduunye qofka wax u tari jiray oo dhani maalintaa uuna waxba u tarayn waa kow adduunyada waxaa la arkaa in nin nin uu wax u qabto uu u soo gurmado oo dhibtii haysata uu la qaybtamo nafi naf inay la qaybtantaa la arka maalintaa ninna nin waxba la qaybtami maayo waa kow waxaa la arkaa adduunyadan qofkii inay anfacdo ergo amba antarfasiyo amba wasaado inay anfacdo oo qof magac leh amaba la qadarinayo intuu qofku waxoogaa xarka xarkaysto inuu qofka u qayshado oo qofkaasina yidhah bal maanta aniga un halaygu dhaafo waa la arke adduunyada way anfici laakiin maalintaa ma ay taalla meesha tan kale waxaa la arkaa in ninkii adduunyadanba xadhig lagu xukumay amaba wax kale ay la soo gudboonaadeen inay maalkiisa iyo adduunkiisa furfurto oo intuu lacagtiisii qaado uu yidhaahdo haye xadhiggii waan iibsaday waa kan adduunyadii la arkay inuu yidhaahdo ma waxa caynkaasa adduunye intaabaan bixine hala idaayo ilaahay subxaanahu wa tacala wuxuu leeyahy may aakhiro intaa midna ma jirto famaa tanfacuhum shafaacatu shaaficiin kuwa ergeynaya ergadooduna waxba uma qabanaysa buli rabbi subxaanahu wa tacaala kuwa ergeynaya ergadooduna waxba uma qabanayso ilaa ilaahay subxaanah wa tacaala mid isagu u fasaxo u ogolaado mooye markaa rabbi wuxuu leeyahy wattaquu waar iska ilaaliya oo alla ka baqa yowman maalin ka cabsadoo ka dhowrsado ilaahay ciqaabkiisa laa tajsi aanay tarayn nafsu nafna can nafsi naf kale shay an waxba u tarayn waxba aanay u gudayn walaa yuqbalu aan la aqbalayn minhaa nafta mu'minada xaggeedanba nafna shafaacatun erge aan laga aqbalayn iyo wasaado walaa yu'khadu aan la qaadayn minhaa xaggeeda cadlun furasho adduunye iyo waxa isku furatana aan laga aqbalayn walaa hum aanay ahayna yunsaruun kuwa loo hiiliyo oo loo soo gurmado aanay ahayn buli rabbi subxaanahu wa tacaala maalinta caynkaasee qiyaame ee nin walba keligii un camalkiisii la xisaabin doono ilaahay subxaanah wa tacala wuxu ley war maalintaa ka foojignaadoo ka baqa rabbi markuu intaa tilmaamay wuxuu ihi bani israa'iil wadkuruu xasuusta wa id wakhti xusnabi allow wadkuruu idinkuna xasuusta bani israa'iilow id wakhti najaynaakum aanu idin samata bixinay idinka badbaadinay min aali fircawna fircoon aalkiisii iyo dadkiisii qibdiyiintii yasuumuunakum xaal ay idin taabsiinayaan suu alcadaabi cadaabkiisa foolxumada badan yasuumuunakum xaal ay idinku mayracayaan suu alcadaabi cadaabkiisa foolxumo weyn oo waa maxay cadaabkaas yudabbixuuna waxay gowracayaan abna'akum wiilashiinna inamadiina wayastaxyuuna waxay la hadhayaan ay addoonsan nisaa'akum haweenkiina iyo gabdhihiinna wa fii daalikum kiinaana balaa'un bala idinku sugan itixaan min rabbikum xagga rabbigiin ka ahdoo cadiimun weyn buli rabbi subxaanah wa tacaala waa jirab ilaahay subxaanah wa tacaala uu idin itixaamayo aayaddu maxay tilmaamaysa aayaddu waa nicmo nicmooyinkii bani israa'iil loo galaya odaygii fircawn ahaa ee bani israa'iil addoonsanayey wuxuu ahaa nin qibdiya fircawn habeen habeenada ka mid uu iska riyooday wuxuu arkay dab meel ka soo kacay baytulmaqdes dhulkii oo dhanba gubaaya dadkii oo dhan buu maray bani israa'iilunbuu badbaadshay qibdi iyo dadkii fircoon iyo dadkoodii buu wada gubay riyadii buuhi yaa fasiri raggii falanfallooyadaha amba kahanadii amba raggii riyadaba cabiraya fasirayey way fasireen waxaydhahan fircawn waxaa ka dhalan doona kuwan bani israa'iil inan yaroo adiga ku dhexal wareejiya oo mulkigaaga iyo boqornimadaada qaata qibdina u dhammeeya fircawn wuxuu hi maxaa talaa wuxuu hi ilmahaas bes aanu u dhalan ayaan qoorta ka jaray wuxuu ku xukumay inankii dhashaba in qoorta laga gooyo markuu dhasho si aanu ninkaa isaga dhaxal wareejinayaaba uuna u iman arrintii markay sidaa ahayd bani israa'iil nebi muuse u yimid way rumeeyeenoo way raaceen deetana habeen habeenada ka mida ayuu guuro geliyey markuu guuro geliyey ayay deetana u baxeen xagga iyo waxay u baxeen markaasi falastiin iyo dhulkii marka hore ay ka yimaadeen marka rabbi subxaanah wa tacaala wuxuu leeyihi wadkur xusnabi allow cid wakti xasuusta dhe bani israa'iil najaynaakum aanu idinka samata bixinay min aali fircawna fircoon aalkiisii yasuumuunakum iyagoo idinku mayracaya eeg mayracaadda xooluhu marka maantoo liltigaadda ay soo daaqaan ee haddana ninkii xoolahan lexejeclada ka qabay uu dib ugu celiyo tigaadii ee udhaa caawo leelna ha mayracdaan waa ku celceli soo maha ilaahi subxaanah wa tacaala wuxuu leeyahy yasuumuunakum waxay idinku mayracayeen idinku celcelinayeen suu'a alcadaabi cadaab foolxumadii yudabbixuuna waxay gowracayeen abna'akum ubadkiina wiilashiina wayastaxyuuna waxay la hadhayeen oy reebanayeen nisaa'akum haweenkiina iyo gabdhihiina wa fii daalikum arrinkiinaana balaa'un bala ayaa idinku sugnayd min rabbikum xagga rabbigiin ka ato cadiimun weyn itixaan weyn buu ah eg baladani waa lababa way noqon nicmona way noqon belena way noqon ila ilaahi subxaana watacaala labadaba itixaan buu ka dhigay hadduu nicmada kugu badiyana waa itixaan bal inaad ku shugrinaqdaa la eegi hadduu dhibta kugu badiyana waa itixaan inaad ku sabirtaa la eegi ilaahina waxau lahaa wanabluukum bishari waalkhayri fitna sharna waanu idinku balayn khayrna waanu idinku balayn isagiioo fitna aba buu leh rabbi subxaana wa tacaala markaa rabbi wuxuu ley wafii daalikum kiinaasi balaa-un nicmo weeye min rabbikum xagga rabbigiin ka ato cadiimun wey ilaah idin siiyey inuu gaalkii fircoon ahaa idinka badbaadiyo waa nicmo waa tafsiir waa sax weeye ilaah inaad kushurinaqaan buu eegayaa amba wa fii daalikum kiinaas inuu fircoon ubadkiina gowrgowraco balaa-un waa musiibo min rabbikum xagga rabbigiin marka horeba itixaan idinkaga dhacay ahaa oo cadiimun weyn buu le rabbi subxaanahu wa tacaala waa tii koowaad ilaahay wuxuu leeyahay badbaadintaanu idin badbaadinay eenu fircoon halaagiisa idinka badbaadinay noogu shugri naqo xasuusta buu le rabbi subxaanahu wa tacaala nicmada labaad ee ilaahay bani israa'iil u galuu tilmaamayaa waatee nimankii bani israa'iil markii uu habeenkii guuro galeen fircoonna wuu ogaaday hubkii iyo ciidankiisii buu ka soo daba qaatay cadceeddii markii iftiinkii waagii u dilaacay ayay labadii qolo isarkeen raggii nebi muuse la socday ee bani israa'iil markay odaygii fircawn arkeenoo soo socda iyo colkiisii way qayliyeen waxay idhahdeen muuse innaa la mudrakuun bay dhaheen waadna soo lugoysay uun waa kan waa lana qabtay fircoon iyo raggiisii wayna qabteen xaggan kale waxaa ka soo oday biyaa ka soo oday baddii baa ka soo xidhay xaggan xaggana waa bad xaggana waa fircawn xaggeena u kici bay idhahdeen khalaas innaa la mudrakuun bay dhaheen waa lana qabtay idhahdeen muuse way noo dhammaatay nebiyullaahi muuse ilaahay buu kalsooni dhaba ku qabay waa mu'min buu ahaa ilaahbaa faray uuna bushaarayay inuu badbaadi wuxuuhi nebi muuse kallaa ina maciya rabbi sayahdiin kallaa beentiin weeye laynama qaban ina maciya rabbi sayahdiin rabbi baa ila jira isagaana halkan ka baxaya ii tilmaami doona daaya ilaahi subxaanahu wa tacala wuxuuhi nicmada labaad waxaa weeye fircoon markuu sidaa idiin soo kulaalay ee uu idin qabtay ilaahay baa idinka badbaadiyey siduu idinku badbaadiyey waxaa nebi muuseow ushan badda ku dhufo baddii buu ku dhuftay laba iyo toban waddaa ka dilaacay markaasay isku sii daayeen muuse iyo raggiisii way ka tallaabeen fircawn iyo raggiisiina way soo galeen fircawn markuu soo galay isagii ciidankiisii nebi muuse naftiisii ayaa ka baqay inuu fircoon soo baxaba waa ka ilaahay qur-aanka inoogu tilmaamaya nebi muuse markii hore maxaa markaa badda maxaa ballaqay ee albaabadan ka furay ulbahe soo maaha nebi muuse ushiiba badda la dhacay wac wac balnay ku noqoto ilaahi subxaana wa tacala wuxuhi muuse maxaa ku fudaydiye maxaa kugu dhacay watruk ilbaxra rahwa iska daa baddu ha ballaqnaato anaa wax damacsan ka u horeeyaana intaanu ka bixin ka u dambeeyaana markuu soo gala ayaan daadka raacinaya daa baa layidhi marka waa nicmo min nicam illaah ilaahay fircawn iyo intii la socotay inuu halkaa ku qarqiyo markaa rabbi wuxuu leeyahy nicmada labaad wadkur xusnabi allow idinkuna xasuusta bani israa'iiley id wakti faraqna aanu idiin kala dhambalnay faraqnaa aanu idinku kala dhambalnay bikum idinka albaxra badda ee ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu cabiray sidii iyagaba gidaar looga dhigay biyo markay dhex galeenun biyo ay kala joostay gidaarkii kala qabanayaba se iyaga noqdeen ayuu ilahay laftiga qur-aanka inoogu tilmaamaya ilaahay biyihii buu joojiyey sidii buur dhinacana uu yahay dhinacana buur ciiddii caadigeed bay dul mareen wa id wakti cus faraqnaa aan kala dhambalnay bikum idinka idinku kala dhambalnoon idinku kala dilaacinay albaxra badda ood baddii ka dhex baxdeen oo fa anjaynaakum aanu idinkii idin samata bixin oonu idin badbaadinay oo wa aqraqnaa aan hafinay biyaha oon daadka raacinay aala fircawna fircoon dadkiisii wa antum idinkoo tanduruuna dhowraya eegaya daawanaya buli rabbi subxaanah wa tacaala fircoon iyo raggiisii idinkii oo indhaha ku hayo arkaya ayaanu daadka raacinay buli rabbi subxaanah wa tacaala halku maray fircoon weliba waxaa suuragal ahaan lahaa fircoonkii intaa soo addoonsanayey ee soo karbaashay ee siliciyo saxariirta soo baday inay ragga badhaamini waayeen ee ilaahnimo u sheeganayey inay dadka badhaaminiba waayeen yidhahan malaha fircoon malaha maba qararqaminba malaha meel kalu ka baxay malaha dibbuu u laabmay ilaahay subxaanahu wa tacaala weliba jidhkii fircoon si ay u arkaan ayuu badda ka soo tuuray markaasaa idhi waa kan fircoonkii fircoonkii idin cabsiinayey fircoonkii ilaahnimada sheeganayey waa kan buu ilaahay subxaanahu wa tacala yidhi eega waa la soo hordhigay markaa rabbi wuxuu leeyahy wa id waqti cus faraqnaa bikum aanu idinku kala dhambalnay albaxra badda oonu idin dilaacinay oo fa anjaynaakum idinka aanu idin samata bixin oonu idin badbaadinay oo wa aqraqnaa aan hafinoon daadka raacinay aala fircawna fircoon aalkiisii wa antum idinka oo tanduruuna dhowraya buli rabbi subxaanah wa tacaala eegaya indhaha ku haya rabbi subxaanah wa tacaala wuxuu hi nicmo kalena xasuusta rabbi idiin galay waa maxay nicmada saddexaad wadkur xusnabi allow id wakti bal u sheeg bani israa'iileyna xasuusta waa cadnaa aan la ballanay muuse nebi muuse arbaciina leylatan afartan habeen gudahood suma deedna ittakhadtum aada yeelateen muddadii alcijla dibi min bacdi nebi muuse intuu idinka yimid bacdigeed wa antum idinkoo daalimuuna kuwa gardalana suma deedna cafowna cankum aanu idinka dhaafnay taas min bacdi daalika intaa dabadeed lacallakum la arkee tashkuruun inaad ilaahay subxaanah wa tacaala nicmooyinkiisa ugu shukri naqdaan halkan ilaahay subxaanah wa tacaala muxuu tilmaamaya waxaa la tilmaamayaa nebiyullaahi muusa ilaahay subxaanah wa tacaala wuxuu amar ku siiyey marka fircoon la halaago ee nebi muuse uu gudbo ee nebi muuse ilaahay subxaanah wa tacaala uu duuru siinaa tago ilaahayna subxaanah wa tacaala uu soo siiyo kitaabkii towraad in la soo siiyo soo doonali kitaabkii towraad isagiyo jumlatan duuduub ilaahay subxaanah wa tacaala siinaya nebiyullaahi muusa anba baxay si uu u soo qaato kitaabkii towraad ilaahi subxaana wa tacaala wuxuu ku soo siiyey arbaciina leyla afartan habeen gudahood waxaweyaan soddon baa markii hore loogu ballan qaaday deetana ilaahi subxaana wa tacaala toban buu ugu biiriyey deetana wuxuu ku taab noqday miiqaadkii arbaciina leyla afartan habeen nebiyullaahi muuse wuu tegey wuxuu bani israiil kaga sii tegey wuxuu kaga sii tegey walaalkii haaruun oo nebi haaruun ah markaasuu yihi haaruun uu sii hay dadkan diintooda u ilaali wuu socday nebi muuse markuu dhaqaaqay waxaa soo baxay kuwa bele badan sida saamirioo kale aynu ku arki doonno qur'aanka insha allahu tacaala waxay soo bandhigeen markaasay leeyihiin muuse waa sidee in haaruun waa sidee nebi muuse wuu qaldamay rabbigii buu ka tegey waa kan dib dhacee raagay halkaa uu tegey wuu qaldamay rabbigii buu garan waayey wuxuu soo qaaday dahab iyo wixii ay siteen bani israiil oo dhan baa laga ururiyey intuu ka ururiyey ayuu sidii muuqaalkii dibiyoo kale u sameeyey dibigiioo xaggana dabayshu ay ka gelaysa xagga kalena ay ka baxayso oo codkii dibigoo kala samaynaya ilaahay baa ku itixaamaya oo ku balaynaya markaasuu yihi haadaa ilaahukum ilaahini waaba kan buuri amaa nebi muuse wuu halmaamo wuu garan waayo wuu qaldamay nimankii bani israiil halkay ka qabsan lahaayeen waxay dhan waaba kan ilaahayegi way iska dul fadhiisteen nebi haaruun wuu qayliyey deetana ilaahay subxaanah wa tacaala gefkii intaa leegaa ee ilaahay subxaanah wa tacaala dhibtii fircoon ka soo saaray ee badda u soo dilaaciyey ee u joogeen ee xaqaa'iqda arkayeen ilaahay subxaanah wa tacaala iimaankiisii ku qaneeco qaadan waayey waxa weeye ilaahay subxaanah wa tacaala haddana wuu cafiyey waa nicmooyinka ilaahay bay ka mid tahy kuma rogin wadkur xusnabi allow id waqti xus bani israa'iilina xusa waa cadna aan la ballannay muuse nebi muuse arbaciina leylatan afartan habeen si aan kitaabkii towraad u soo siino suma deedna ittakhadtum aad yeelateen bani israa'iil alcijla dibi ood ilaah ka dhigateen min bacdi nebi muuse intuu idinka yimid bacdigeed wa antum idinkoo taalimuuna gardaran oo caabudidda dibiga caabudeen ku qaldan huma dabadeed cafownaa cankum waanu idiin dhaafnay min bacdi daalika intaa aad qaldanteen eed gafteen bacdigeed lacalakum la arkee tashkuruun ilahay inaad ku shugri naqdaan ood ku mahadisaan la arkee bule rabbi subxaanahu wa tacaala waa nicamkii faraha badnaa ee ilahay bani israa'iil siiyey ka mid tahay wabilahi towfiiq sala allahu wasalaamu calaa sayidina maxamed wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu